halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii soddonka bisha abriil sanadka labada kun lix iyo tobanka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya saaraca ciila nuur iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
intii aan joogay waxaa noo suurto gashay inaan la kulanno dowladda maraykan gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxaa noo suurto gashay inaan la kulanno labada aqal ee baarlamaanka dalka maraykanka senatka iyo kongareskaba u s aid eedda kaalmada ee dalka maraykanka mid ka mida meelaha ugu muhiimsan ee rayiga maraykanka laga jaro oo ah heritage foundation
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro islamarkaana ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani oo waraysi v o eda siiyey mar uu nagu soo booqday shalay galab istuudiyaha magaalada washington waraysi ayaannu idiinka haynaa waxaa kaloo dhegaysan doontaan magaalada laascaanood oo lagu qabtay tartan ay ku baratamayeen abwaanada iyo suugaanleyda magaalada dalka swidhenna waxaa dembi lagu soo oogay dhallinyaro la sheegay inay weerar ku qaadeen makhaayad ku taalla magaalada gontemberg ee dalkaasi swiden sannadkii hore
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka fiidnimadii xalay waxaa dekeda boosaaso ee puntland soo gaaray labaiyo sagaashan qof oo tahriibayaalah oo ay muddo shan cishe ah dooni kula dul hehaabaysay badda cas inta u dhexaysa soomaaliya iyo dalka yemen kadib markii ay xumaatay doonidii ay la socdeen waxaana soo badbaadiyey markab ka tirsan kuwa isbahaysiga nato ee ka ilaaliya xeebaha soomaaliya burcadbadeeda dadkan tahriibayaasha ayaa waxaa ka mid ahaa toddoba qof oo soomaali ah oo ay ku jirto haweeney uur leh iyadoo shan iyo siddeetan kalena ay u dhasheen dalka ethoobiya xaaladda caafimaadda dadkaasi ayaa lagu soo warramaya inay tahay mid wanaagsan marka laga reebo haweeneyda uurka leh oo lagu dabiibayo cisbital ku yaala magaalada boosaaso
xabajoojintii dalka syriya bishii februari ee sanadkii hore aan kusoo celiyay dhegeystayaal xabad joojintii dalka syriya bishii februari laga hirgeliyey ayaa u muuqata inaanay sidii la rabay u dhaqangelin maraykanka iyo ruushkuna waxa ay ku howlanaayeen qorshe dib loogu xoojinayo iyadoo xabad joojinta laga dhigayay heer gobol gaar ahaana xoogga la saarayay gobolka xeebta ee la taakiyey iyo sidoo kale bariga magaalada dimashik iyo deegaanka gowta saraakiisha maraykanka ayaa jimcihii shalay toolo sheegay in dibu cusboonaysiinta heshiiskan xabad joojinta labadaasi gobol ay qorshe ahaan dhaqangelaysay saqdii dhexe ee xilliga caasimadda dalkaasi syriya ee dimashik heshiiskan cusub ayaa soo baxay kadib markii la sheegay in laba boqol iyo soddon qof ay ku dhinteen dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka intii lagu guda jiray toddobaadkii hore oo keliya magaalada xalab oo shan sannadood ka hor ahayd magaaladii ugu caansanayd amaba ugu dadka badnayd dalkaasi dagaalka sokeeyo ka hor dadka maalmihii lasoo dhaafay lagu dilay waxaa ka mid ahaa konton qof oo ku dhintay cusbitaal ku yaala dalkaasi oo gantaal diyaaradaha ah goor habeennimo lagu soo riday
dowladda maraykanka ayaa tallaabo ka qaaday lix iyo toban ka mid a askarteeda oo ku lug lahaa duqayntii cirka ee dhimashada badan dhalisay ee sanadkii lasoo dhaafay lagu burburiyey cisbital ku yaala dalka afghanistan oo ay gacanta ku haysay hay-adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f weerarkaas oo ay ku dhinteen labayo afartan qof hase yeeshee maraykanku wuxuu sheegay in wixii dhacay aanay ahayn dembi dagaal generaal joseph votel taliyaha taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa wariyaasha ugu sheegay jimcihii shalay mar uu ka hadlayay aqalka gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka in baaris lagu sameeyey dhacada lagu ogaaday in wixii dhacay ay ka dhasheen xiisad kayrul caadi ahayd oo ognayd taasoo ka taagnayd agaarkii isbitaalkaasi hase yeeshee ciidamaduna aanay ogeyn buu yidhi halka ay weerareen inay ahayd goob caafimaad waxa uu sheegay in duqayntaasi aysan gaarsiisnayn heer lagu tilmaami karo dembi dagaal oo lagu soo ogo ciidamada generaal votel waxa uu sheegay in lix iyo tobankan ka tirsan askarta maraykanka ee qaladkan sameeyey lagu ciqaabayo in laga horjoogsado in la guddoonsiiyo dalacaad xagga ciidanka ah islamarkaana loo diido xuquuq kale oo ay ciidamada ku dhex lahaayeen ragga waxaa ku jira laba sarkaal oo darajadoodu tahay major generaal
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington
aan ku bilowna ee maalmahan dalkan maraykanka waxaa booqasho ku joogay guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha oo nagu soo booqday stuudiyaha kontoni afraad ee v o eda ee daarta cohen ee magaalada washington ayaan la yeeshay waraysi dhinacyo badan taabanayay anigoo ugu horeyn wax ka weydiiyey booqashada uu maraykanka ku yimid
safarka aan ku yimi eh, dalka maraykanka magaalada washington eh, waxaa ahayd inaan la kulmo eh, qeybaha kala duwan ee dowladda maraykan intii aan joogay waxaa noo suurto gashay inaan la kulanno dowladda maraykan gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxaa noo suurto gashay inaan la kulanno eh, labada aqal ee baarlamaanka dalka maraykanka senatka iyo congreskaba waxaa noo suurto gashay inaan la kulanno u s aid hay-adda kaalmada ee dalka maraykanka waxaa noo suurto gashay inaan la kulanno meelaha mid ka mida meelaha ugu muhiimsan ee rayiga maraykanka laga jaro oo ah heritage foundation Eh, guud ahaan waxaanu kala hadalnay xaaladda guud ee gobolka xaaladda somalilan eh, hadday tahay doorashooyinka dhaqaalaha nabadgelyada xiriirkan la leedahay dalalka jaarka ah iyo guud ahaanba eh, arrimaha eh, iska kaashan karaan dowladda maraykan iyo somalilan waanu kala hadlay waxyaabaha daneeynaya aan isleena danta eh, guud ahaan dadka soomaalida ku jirtaa ay ka mid tahay arrimaha xawaalada waa gartay Een, xisbigiinana wadani weli ma dooran sharaxii xisbiga u j- baratami lahaa ee jagada madaxweynenimada u taagnaa goormaad qabanaysaan shirka een, ku aadan sidii aad musharaxa u dooran lahaydeen Een, insha allahu shirka waxaan dooran doonaa marka ay diiwaangelintu dhammaato waan filaya inay dhammaanayso ilaa bishii sideedaad waa gartay marka ma jiraan cid aad een, rabtaan inay eh, jagada u ordaan oo eh, xisbiga uu soo sharaxdo mise een, qof walbaa markaa unbaa la ogaan doonaa Eh, qof kasta oo xubin ka ah xisbiga xaq wuu leeyahay jagada uu doono inuu tartamo marka eh, dee waa lasoo bandhigi doonaa wakhtiga ay munaasibka tahay ee wakhtiga doorashada Eh, waana lagu tartamayaa jagooyinka haddii ilahay ka dhigo laakiin mar- markaad eegto warbaahinta eh, somalilan iyo een, warbaahinta guud ahaan geeska africa markay soo hadal qaadayaan doorashooyinkan arrimaha somalilan waxay tilmaamaan in adigu aad musharax tahay arrintaa ma jirtaa anigu musharax baan ahay dee musharaxiin kalena waa iman kartaa Een, sidii hore uga dhacday xisbiyada een, muran ayaa ka dhex dhashay cidda een, noqonaysa musharaxa xisbiga Een, kulmiye waynu ogeen iyaga laftirkooda murankii ka dhex jiray marka aad fiiriso muranadan soo noqnoqonaya ee xis- axsaabta dhexdooda ah doorashadiina lagu guda jiro dhaawac intee leeg ayay u geysan karaan een, hanaanka doorasho oo dimuqraadiya oo somalilan ka dhacda Een, annaga eh, xisbi ahaan waxaan is leenahay eh, sidaan kuu sheegay dee muwaadiniinta ku jirta xisbiga eh, xaq bay u leeyihiin inay jagada ku tartamaan madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka Eh, arrinta kulmiye waxay ahayd eh, tartankii baa la diiday oo waxaa la yidhi cid unbaa tartami karta Eh, oo cidna mushkiladdii hadda taageerin waxa weeyaan un iyadoo mar hore lagu dhawaaqay jamaal ali xuseen inuu musharax yahay ayaa haddana ah, la yidhi musharax maaha marka waxaan is leeyahay muranku halkaasu ka yimi waa gartay Een, adigu diyaar ma u tahay in lagula baratamo oo xisbigaaga een, lagugula baratamo jagada madax anigu diyaar baanu hayn layla tartan Dor- doorashada way soo dhowdahay sida dastuurka somalilan uu dhigayana een, waa in jagada aada haysa ee baarlamaanka ra-iisul baarlamaanka aad banaysaa markaad musharax noqonayso oo doorashada galayso goormaa kuu qorshaysa inaad jagada ka tagto oo musharaxnimada u diyaargarowdo Eh, sharciga somaliland eh, ma dastuur ha noqdo ama xeer ha noqdo oo ma tilmaamayo waqtiga aan ka tegayo laakiin anigaaba raba inaan ka tago haddii ilaahay ka dhigo marka ay doorashada eh, musharaxnimada madaxweynuhu ay dhacdo haddii ilaahay ka dhigo waa gartay Een, waxaa jiray wadahadal u dhexeeyey soomaaliya haddaan dhinaca somalilan ka yara weecano waxaa jiray wadahadal u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan oo turkiga ka dhacayay oo marar badan een, natiijo weyn aanay ka soo bixin laakiin rajada laga qabay ay ahayd inuu sii socdaan oo ay ay ay maaragtay wax dhalaan miro ka soo baxa marka ugu dambeysa Eh, labada dhinacba dan ugu jirto shirarka xagee ku dambeeyeen Eh, shirarkaa sidaad sheegtay mudday socdeen wax natiijo la taaban karaa kamay soo bixin annagu xisbi ahaan waxaanu qabnaa maadaama koonfurna doorasho hadal la hadal hayo oo ka duwanta somalilan laakiin somalilan doorasho ay ka dhici doonto laba kun iyo toddobiyo tobanka horaantiisa in la hakiyaa baanu qabnaa xisbi ahaan si loo helo dowlad eh, labada dhinac ma matasha oo markaa dee awooddiina leh ay ku geli lahayd heshiiskaas waa gartay Een, markaad fiiriso heshiiska laftirkiisa somalilan waxay dhalishan tahay layidha doorka turkigu ka ciyaarayo oo ay aaminsan tahay in turkigu dowladda soomaaliya uu u xaglinayo marka wadahadaladan ay yimaadaan haddii cid kale soo dhex gasho oo beesha caalamka oo la yidhaahdo somalilan iyo soomaaliya mar kale eh, wadahadalkoodii hamba qaadaano oo cid kala dhexxaadinaysa Een, ma tegaysaan gobasha lagu ha- lagu wada hadlayo Een, mabda-iyan dee markii horena waa taageeray in la wada hadlo laakiin muddo dheer baa la wada hadlay waxa la filayay natiija inay ka soo baxdo Een, dalalka dee saa- la saaxiibka soomaaliya ama somaliland waxba kama qabno inay qayb ka noqdaan ee, wada hadalka ama ama ay qayb ka noqdaan waxba kama qabno
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cire oo nagu soo booqday stuudiyaha v o eda magaaladan washington dhegeystayaal wareysigaasi gudoomiye cire oo dhammaystiran oo maqal iyo muuqaalo oo uu kaga jawaabayo tuhunka la xiriira adeegsiga ethoobiya ee dekadda berbera iyo arrimo kale waxaad ka- kaga bogan doontaan barnaamijkeenna qubanaha v o a iyo website-keenna v o a somaly com
weli wararka somalilan ayaynu ku guda jirnaaye dhowaan waxa ay somalilan soo rogtay amar lagu mamnuucayo m- in mas-uuliyiinta kala duwan ee ka dhoofaya amaba kasoo degaya garoomada somalilan sida mas-uuliyiinta dowladda iyo axsaabta siyaasadda aan garoonka lagu soo dhoweyn karin amaba aan lagu sii sagootii karin wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista axmed nuur faahiye oo ayaa wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu uga waramay go-aankan waxaanu sheegay in tallaabadani ay u saamixi doonto in ay si sahlan u xakameeyaan amaan- ammaanka garoomada
Een, bismillaah go-aankan walaal waxa weye shirwacow een, waxa weeye een, waa go-aan aan u aragnay inay tahay lagama maarmaan maadaama een, muxuu ahaa imi ay iska jiraan een, trad fara badan oo ka jira bariga africa een, waxaanu go-aansanay in aanu yarayno ama aanu mamnuucno in madaarka hargeysa ama madaarada somalilan oo dhan cid lagu soo dhaweeyo oo cid aan markaa anba ka dhoofayn anba sha- ka shaqaynayn inay soo gasho weeye go-aankan ayuu daaran yahay maxay tahay sababta keentay xilligan inay wasaaradda duulista hawada somalilan ee go-aankan ay soo saarto ay ku mamnuucayso soo dhoweynta waxa weeye waxay waxa sababta hadda go-aankan keentay waxa weeye marba waxa xaaladdu marba meel bay taagan tahay mar waxay taagan tahay garoonka hadda waxaanu gaarnay xilligii aanu mamnuuci lahayn in ma garanaysaa lagu soo dhaweeyo garoonka dhexdiisa madaarkii waad aragto waxa weeye waanu weynaynay waad aragto waxaanu samaynay een, muxuu ahaa baadhiso fara badan waad aragtay wax badan baanu samaynay taasaa keentay markaanu isu dhammaystiray madaarkii ee madaarkina standard noqday ee la jaan qaaday madaarada dunida in aanu iminka xilligan la gaadhay xilligii la mamnuuci lahaa een, in gudihiisa la tago lagu soo dhaweeyo cid waayo haddaynu si toosa u sheegno een, maxaad mamnuucdeen tallaabooyinkii iyo ficiladii noocma habaad mamnuucdeen waxaanu mamnuucnay een, tallaabooyinkii ahaa dadku waxay samayn jireen intay gudaha madaarka galaan baa waxaa imanaya matalan qof amba xisbiyada ha ka socdo amba xukuumadda ha ka socdo amba bulshada rayidka ha ka socdo qof baa las- la odhanaya hebel baa la soo dhaweynayaa hebel oo xisbigaas oo ka yimi kaadhuf hebel oo xisbigaas oo ka yimi washington hebel oo xisbigaas oo ka yimi maanas waxa noocaasa ka dhici jirtay dabeetana dad badan oo cuqaal leh oo salaadiin leh oo muxuu ah xil- xildhibaano leh oo dadaan la garanayn leh ayaa iman jiray dabeetana meeshu waxay ahaan jirtay meel crowd ah oo cid waliba ay soo gasho dabeetana dad badan ay yimaadaan dabeetana markaasa waxaa adkaan jirtay sidii loo controlayo securityga meesha taas ayaa kaliftay in markaa een- een- een arrinkani uu deg deg go-aan looga gaadho Waayo. marka laga yimaado axsaabta iyo dee in dadka waaweyne mas-uuliyiinta ah ee dee xisbiyada iyo siyaasiyiinta la soo dhaweeyo ama qurbajoog oo kale Een, dabcan sidoo kale madaxweynaha somalilan oo kale markuu imanayo ama dee mas-uuliyiinta xukuumaddu ay imanayaan ama ay dhoofayaan iyagana dee sidan oo kalea loo sameynayay ama waa la soo dhaweynayay ama waa lasii sagootiyayaba iyada taasi ma ka tahay qayb ma ka tahay oo iyagana ma mamnuucdeen mise iyaga gaar baad ka dhigteen Een, madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud isagaa go-aankan iskale go-aankan anagu waanu kala tashanay isagaana lahaa waana qofkii ugu horreeyey fuliyey go-aankan ayuu ahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tusaale ahaan oo kale dadkii mas-uuliyiintii la soo dhaweyn jiray ama taageerayaashooda soo dhaweyn jireen ama dee bulshadoodu soo dhaweyn jireen hadday xukuumad noqoto hadday axsaab noqoto maxay samaynayeen maxay yeelayeen ma goob gaaraad u samayseen base waxaad ugu talagasheen inay goobo kale ku sameeyaan waxaanu ugu talagalnay cid waliba asxaabtu waxay leedahay xarumo een, xisbi waliba wuxuu leeyahay xarun marka uu yimaado gudoomiyaha een, xisbigaas ama mas-uulka xisbigaa ka socdaa dadku waxay ku sugayaan xaruntii xisbigaa dabeetana halkaasay ku sugayaan halkaasu hadday shir jar ay tahay iyo hadday tahay wax kale uu ku qabsanayo ama dadka uu kula hadlayo halkaasu saxaafaduna ugu tegaysaa halkaasuu ku qabsanayaa hawshiisa xarunta xisbiga ka xukuumadduna waxa weeye madaxtooyey leedahay wasaaradaha jira oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradaha jira cid waliba markaa wasaaraddeedii ama xarunta ama madaxdo ama meeshii ay dee iyadu ay xukumaysay bay ku qabsanaysaa imika tusaale ahaan oo kale n dee dhinaca ammaanka ayaad carrabaabtay badan wasiir n ammaanka oo kale maxay ka tari kartaa baad isleedahay haddaad tallaabadan qaadeen ammaanka waxay ka tari kartaa si dhib yar ayaanu u ogaan karnaa u kontrooli karnaa madaarka wixii dhex maraya waxa soo gelaya waxa ka baxaya madaarka hawshiisa iyo iminka xaaladiisa gacanta waxaa ku haya ciidamada nabadgelyada ciidanka security-ga ee muxuu ahaa shaqaalaha security-ga ee madaarka ayaa gacanta ku haya markaa waa waxa weeye waa under control weeye madaarka muxuu ahaa security-giisu
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka duulista somalilan axmed nuur faahiye oo u waramayey wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac halkaad ka dhagaysanaysaana waa washington
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington dalka sweden waxaa shalay dacwad lagu soo oogay sideed dhalinyaro ah oo saddex ka mid ah la hadal hayo inay soomaali yihiin inkastoo aanay dowladda sweden shaacin jinsiyadahooda dhallinyaradan ayaa loo haystaa inay ku lug lahaayeen rasaas lagu furay bishii maaj sanadkii tegey maqaayad ku taalla magaalada koonfur galbeed dalkaasi dhacda ee gotemberg xilli dadkii maqaayadda ku sugnaa ay cayaar daawanayeen weerarkaasi waxaa ku dhintay laba qof kalena way ku dhaawacmeen dacwadda raggan ayaa saare ciidla nuur oo stuudiya ugu welaysa waxay ka wareysatay igraan cali kaar oo ah saxafiyad ku nool dalka sweden aad baad umahadsan tahay sahra horta waxay ahayd sanadkii hore meel maqaayad laga cunteeyo ku taala xaafad kamid a xaafadaha ajaanibta ay ku badan tahay layidhahdo hiisigan waxay ku taalaa gothenburg marka laba nin oo hubeysan oo wejiyadana soo xirtay kuna habeysnaa qoryahan automaticada ah baa inta soo galay waxay hadda uga qaadeen dadkii markaa meesha fadhiyey oo kubadna ku daawanayay qaar kalena uu galay inay cunto iyagu meesha ka cunaan marka waxaa ku dhintay laba ruux baa ku dhimatay shan iyo tobanna way ku dhaawacmeen waan gartay marka haatan baa lasoo oogay dacwaddii raggan intii hore miyay xidhnaayeen mise waa la raadinayo haddaa lasoo helay sidee imika ugu soo beegantay in dacwadoodii haatan lasoo oogo iyadoo sanad iyo xoogaa ka soo wareegeen muddo badan ba horta laguma raad joogin markiiba waa lasoo qaqabtay waxyar un ka kadib laakiin dee baaritaan aada u dheer baa la sameynayay intaana marka bacdama haddii qadiyadu ay tahay meel taashiro laga furo waad fahmi kartaa nasarkeeda waxay u baahan tahay baaritaan xoog ah waan gartay marka weerarkaasi laba qof baa ku dhintay shan iyo toban kalena way ku dhaawacmeen haatan raggan maxaa kayskoodu noqon karaa goormaa ay bilaabmaysaa maxkamadoodu qaarkood horta kuwii dacwada lagu soo oogay way inkireen oo iyagu waxay anagu shaqo kuma leeyihin laakiin xilaaliyuhu wuxuu aaminsan yahay in iyagu ay gacan weyn ku leeyihiin inta la ogyahay laba ayaa xabadaha furtay sida muuqaal videoho boolisku ay ay saxaafadda u gudbiyeen waxaa ka muuqda laba nin oo inta wejiyada soo qarsaday galay meesha xabada furay marka marka la isku dara dhammaantood sideed bay ahaayeen oo shanta kale waxaa lagu leeyahay ama todobada kale waxaa lagu leeyahay gacan bay siinayeen marka waktiga rasmiga iyaga horta lasoo taagi doonaa laakiin kiiskudii dacwadii unbaa la furay si saxaafadda loogu soo bandhigo wax nimanka lagu haysto waan gartay marka igraaney wararka qaar baa waxay sheegayaan raggaasi inay soomaaliya ku jiraan ilaa hadda wax xoga ma ka haysa arrinta zahra sidaad u maqashay weeyaan laakiin ma ku xaqiijin karo mana jiro warar sugan oo dowladda iyo mataqaanaa qolyahan dowladda ku howlan kiiskan raggan dhalinyaradaha lasoo eedeeyay laakiin dadku deegaanku de waad iska fahmi kartayo qaarkood waxay kuleeyihiin soomaali baa ku jirta laakiin war sugan oo intaas dhaqsiisan lama hayo waan gartay dalka sweden weerarkan markaad eegto saxaafadda waddankaasi dadka mas-uuliyiinta ka hadlaya sidee ay u arkaan weerarkaa lagu laayay dadka kubadda daawanayay horta wuxuu ahaa weerar aada naxdin iyo argagax u geliyey dadka deegaanka oo dhan qolol baa waxay ku fikeraysay dabcan waa kooxahan xagjirka waxaa tallaabada noocan oo qaada iyaga ayaa looga bartay inta meel dad ku badan tahay inta soo galaan xabada lagu furo laakiin tani waxay ahayd tii ugu cajiibka badnayd taariikhdana waddankana sweden baal ka gashay weliba xeraalyaha niclas niclas hogdin waxa uu sheegay in weerarkan u ahaa weerar qorshaysan oo laga soo shaqeeyay ee aanu ahayn wax kan ku dhacay ah waan gartay wax faahfaahina markaa ma la sheegay inay ka mid ahaayeen dadkii kubadda daawanaya oo ka xanaaqay sidaana ku furay een, xabadda amaba weerarka ku qaaday iyo inay ahaayeen dad bannaanka ka abaabulan oo markaa meesha ugu yimid oo keliya si ay weerarkaasi u geystaan arrimahan horta salka waxay ku haysaa ee kooxaha iska soo horjeeda oo fararka dambiyeedka ee maaragta criminalka ah ee ku lug leh laakiin sidan iminka warka kuu sheegay een, xeeliyuhu wuxuu aaminsan yahay in weerarkana uu ahaa weerar la qorsheeyay ee aanu ahayn wax saacadaas inta lagu fekeray hal mar la qaado wuxuu ahaa mid muddo badan laga soo shaqaynayay sida inta hadda dhimatay in ka badan loo dili lahaa qorshuhuna wuxuu ahaa buu ay leeyihiin qolyaha dacwada ama een, xeerayaha iyo maxkamaduba een, labaatan iyo afar qof bay qorsheynayeen in ay dilaan
taasi waxaa idi wariyey ikraan ikraan cali kaar oo ah saxaafiyad degan dalka sweden oo u warramay saare ciidla nuur oo stuudiyaha igu helisa
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa washington magaalada laascaanood waxaa lagu qabtay tartan lagu kala saarayay abwaanada iyo suugaanleyda ku dhaqan magaaladaasi laascaanood kuwaasi oo kuwa ka soo baxa ay ka qaybgeli doonaan tartanka lixda gobol ee somalilan kuwaasi oo ka dhici doona magaalada hargeysa wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada laascaanood
abwaan cismaan ibraahim warsame hurran walowal ayaa v o a u sheegay waxyaabihii looga baahnaa tartamayaashaasi iyo waxa laga doonaya inay ku tartamaan tartan baanu u qabannay tartanku wuxuu ahaa tartan hiddaha iyo dhaqankaa waxaanu ka koobnaa cayaarta iyo suugaanta gaar ahaan waxaa laga hadlayey nabadda iyo horumarka iyo isdhexgalka bulshada iyo tahriibta intaas baa laga hadlayey laascaanood waxay dhaqan u lahayd oo ah sooyaala waxay ahayd dad suugaameedkii sooyaalka ahaa ee ummaddu ka martiyi jirtay suugaanta had iyo jeeraale oo aan cidi kaga daba odhan jirin saddexda deg gobol ee suugaantu fadhidaa bay ka mid ahayd waxay ahayd laascaanood magaalo laba cayaarood laga cayaaro oo taqaana cayaarta bariyada la yidhaahdo iyo cayaarta la yidhaahdo jaandheerta labadaba way tumeen labadiiba waxay ku soo dhammaadeen jawi wanaagsan waxaanay laysugu tegi doonaa lixda gobolba waa la tartansiinayaa dabeedna waxaa laysugu geynayaa inta soo baxda magaalada hargeysa lixda gobol baa dabeedna dib u tartamaya waxaa la eegi doonaa labada gobol ee wanka gala ayaa la eegi doonaa wanka iyo tuuga gala sidaasaanu ku dhammaynaynaa maxaad jecesha in laga taageero dhallinyarada aad aragtay maadaama qaarkood u baahan in la toosiyo tababara ay helaan aad sheegaysa aad leedahay waxaa laga caawiyo maadaama dad fara badan ay jiraan oo ay ku jirto inay hibo gaara ay leeyihiin laakiin caawimo doonaya xukuumadda waxaan ka baryaya oo aan ka codsanaya iyo hay-adaha dhaqaalaha bixiya labadaba waxaan ka codsanaya inay isku taxalluujiyaan guryo ay dhallinyaradu leedahay oo ay suugaanta ku alifto oo ay cayaaraha ku bartaan oo ay hidda ay dhaqanka ku hirgeliyaan inay sameeyaan weliba gobollada bari gobollada bari ee dowladdu ka fog tahay waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda iyo hay-adaha wax qabta inay sameeyaan guryo ururada dhallinyaradu leeyihiin oo ay wax ku alifaan oo ay wax ku sameeyaan xukuumadda sarena ooga tegaya haddii laa amr xildhibaan cabdicasiis xuseen taaruule oo ka mida golaha deegaanka ee degmada laascanood ayaa soo dhoweeyay tartankaasi waxauna sheegay inay tahay mid fura u noqonaysa in la qabto kulamo kala duwan oo lagu tartansiinayo dadka hibada gaarka ilaahay u siiyey habkii suugaantii iyo dhaqankii la soo celiyey waa mid muhiima xafladdan caawa dhacdayna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaanu rajaynaynaa inay noqoto xaflad aan noqon tii ugu dambaysay mid sii socotaa noqoto iyadoo wax farxad gaaroo kale ay tahay in dhaqankii soomaalida iyo af soomaaligii oo maanta sii dabar go'aya in akadeemiga nabadda iyo ay barnaamij wadaan lagu qabanayo oo af soomaaligii iyo murtidii iyo dhaqankii lagu soo noolaynayo akadeemiga nabaddana aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynihii soo qabanqaabaya aad baan ugu mahadnaqayaa qoraa cismaan cabdinuur xaashi oo ka mida rugcadaaga gobolka suul ayaa halkaasi ka sheegay in dhallinyarada iyo cid kasta oo suugaanta si weyn u danaysa ay ka taageeri doonaan ablaablaynta iyo sida ugu fiican ay u noqon karayaan abwaano hal abuura lagana soxo waxyaabo badan inay halabuurkan xagga godadka ama humaagga ama shaqalada iyo badaha ay ka caawin doonto tababaro furi doonto tartanaa ay u qaban doonto iyadoo kaashanaysa bulshaweynta reer laascanood oo abaalmarinta iyo ka taageeri doona xagga dhaqaalaha laakiinse eh, waa la iskaashan doonaa waana ka taageeri doonaa abwaanadiina way joogaan abwaano waaweynna waa laga qaybgelinaya ergaabo iyo buhooda iyo meelo kale ka iman doona iyo talaax iyo xudun iyo iyo goori boocama meelo badan marka waa bilow bay ahayd oo bishii labiyo tobnaad ee kol hore unbaa la sameeyey shan bilood bay ma jirtaa gebigeeduba cakaara waxayna ku tallaabsay horumar baaxad leh barbaartuna way ku soo qulqulaysaa xafiiskeedu jaamacadda ilaysa laascaanood bartimeeda ku yaala waxaa eh, ka buuxa diiwaanadoodii iyo dalabyadoodii
cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood
waa hagaag colaadow eh, haddaan dab- ka yarana sana ka waran wararkii iyo warbixinadii waa saasaad sheegtay weliba heestan caawo adigii dhegeystayaasha inoo hayam kuu sheega Mhm.
waxa qaadeen in la yidhaahdo colaad laakiin waxa u dheer xabad xolaad xabad
muse colaad xabad iyo heesta xasiliya
saha murtida xididka suuganta naxwahan ka soo xudhay adaan kugu xadaayadaye waana gaari xeebkeed inaan kugu xariiraay xogta hadalka xiisaha murtida xididka suuganta nax waxaan ka soo xulay adaan kugu xadaayadaye xogta hadalka xiisaha murtida xididka suuganta nax waxaan ka soo xulay adaan kugu xadaayadaye waana gaari xeerkeed inaan kugu xariiraay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisay kabtan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo rul xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geeyanay alla geeyaa ugugay naftaad xiise gelisay naftan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootahay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geeyanay alla geeyaa Saray, ugugay naftaad miraha la isticmaalaya ammaamo la dhameeyo soma aad iyo aad qalbi xaran baad leedahay iyo xaruur iyo wax walba- wax walba ku sheeg xubnageeyo u
idaacaddeenniina heesta ayaa kusoo gabagabaynaa waxaad ila socotiinaya saare cila nuuri anigoo maxamed cola xasan inta aan kulmayno galabta afarta marka ay afrikada bari tahay waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulay xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye kuxantiyay ilaahii xukumay xulashadaadii sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaankugu xijaabaye